wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda federaalk soomaaliya ayaa qabatay dood cilmiyeed ku saabsan beerista casriga ah iyadoona dooda ay kasoo qayb galeen dhallinyaro hal abuur beero samaysay waxaana soo agaasintay wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan qaybta hal abuurka ee xarunta horumarinta hal abuurka iyo ganacsiga beeraha ujeedada dooda ayaana ahayd in la dhiirogeliyo hal abuurka iyo in kor loo qaado aqoonta casriga ah ee ku saabsan beeraha si markaasi loo helo wax soo saar waara ugu horeyn qaar ka mid ah dhallinyaradii kasoo qayb gashay dood cilmiyeedka ayaa soo dhoweeyey meesha hadda la taagan si loogu tilaabsado oona loo gaara meel maanta meeshaan bosition ka wanaagsan kulankan markaa arkay dad dhallinyaro oo maxaa leeyahay waxaan sameeyey oo beerihii si fiican u barteen wasaaraddana iskugu keentay runtii aadaan u faraxsanahay sidoo kaleento waxaa jirtay jaamacadda waxaan ka ahay lab director jaamacad zamzam waxyaabahaas almost waxaa iga caawiyey kuliyadda beeraha ayadan meeshii wasaaradda aan ka soo doonan lahay ayagaan si ka qaatay si aan waxaan u dhiso ayagaa iga caawiyeen wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye oo madasha aqoon isweydaarsiga cilmiga beerista casriga ah ka hadlay ayaa dhallinyarada soomaaliyeed ku booriyey in ay ka faa'iidaystaan wax soo saarka khayraadka dalka inay sameeyaan dhallinyaradan u sameeyaan hal iskaashato oo la dhaho iskaashatada dhallinyarada beeralayda ee beeraha casriga ah ama laba ama saddex gobollada oo kale si aannu markaa awood ugu helno inaannu kulligood u wada yeedhi karno oo heli karno yaa inay sameeyaan iyo siyaadoo iska kaashanaya halkan waxaa laydinka furi doonaa meelo oo aad cilmigaa uu hadda injineerkii halkan ka sheekaynay runtii aad ugu ammaana in maaragtay dadka iyaga entrepreneurshipka ama halabuur kale google ogaato annagu aanaan ogeyn wasaaraddu aanaan ogeyn yaa marka taas dhallinyarada noocaasa ay wax ku jiraan ee doonaya inay inay wax soo saaraan fikir cusub keenaan halkana halkanaa u fura halkanna waa qol shir halkanna waxay noqon doonaan meel laaba oo arrintaa lagu karkariyo oo dadku ay dadku ay maskaxdooda ku ku dhallinyaradaa waxa ku jira aanu ku taageerno ku soo saarno meesha ay ku fikirayaan inay gaadhaan aanu isku dayno keliya sidii la sheegay innovation center la furo waxaan u malayaa sidii burburkii annaga kow u ah marka uma aha beeraha oo keliya kalluunku waa imaan karaan xooluhu waa imaan karaan yaa intii sentare kale la furayo dhallinyarada soomaaliya o dhan baanu halkan ku martiqaadayna insha allahu tacaala